markana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo caasho ibraahim aadan caashicuud waa kuwan
waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha laidiin sheegi maayo adinkaa waxaa laga yaabaa magaciisa inaad mar hore aad ku dhawaaqdeen ood nooga hormarteen laakiin annaga waajibkana saar ibraahino markaan dhegeystayaasha la hadlayno barnaamijkana u sheegayno waxaana saaran inaan warqadaha inoo soo dirsadeenna u akrino oo si saani ugu akrino ay ku qancaan heese wanaagsanna u raacino so intaa un maaha aanu u ducayno ducaan ugu darnay intii naga soo dalbata intaanu u garanno waa sidaas warqadda ugu horreysa waxa ay ka timid oo warqad aad u dheer asxaabta uga horreysa bal enerjiga ugu horreeyaan ku bixiyo intaan yaro xooga leeyahay waxaa ugu horreeya cabdulaahi maxamed waxa uu ku magac dheer yahay cabdulaahi ceesh dahabo xuseen suldaane xasan jamiile isaaq farxiyo cabdi owliye macalin keyrta salaad waxaabaan ka helay sida magacyada loo soo kookooba american style waa laba magac ka badanba maleh iyo aftirsiino u baahanba waa intaasun keyrta salaad yaasiin isaaq shariif maxamed cabdi maxamed shaakir iyo sidoo kale yaxye xasan muumine xasan maryan isaaq dahabo cadow fartuun sankuus cadeey cabdiraxmaan tubey bilow cabdiraxmaan tubey naciimo cabdinuur faadumo sanbuur iyo maxamed cabdiraxmaan tubey iyo muumine isaaq iyo hooye xaawo cabdi cismaan iyo ugu dambayntii hooye maryan naaji amiir iyo maymuuna cabdi sheekh isxaaq dhammaan reer cabdiraxmaan tubey iyo reer cabdi cismaan iyo reer naaji amiir iyo reer cabdi sheekh isxaaq waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan xafse cabdi sheekh isxaaq iyo cabdulcasiis cabdiraxmaan tubey oo wiil ugu dhashay xaafadda florence ee gobolka kentucky ee dalkan maraykanka waxay leeyihiin wiilkaas oo loo bixiyey asad cabdicasiis cabdiraxmaan tubey ducadii baa laysku fadhiyaa anigu waxaan leeyahaa soo barbaara cabdilcasiis oo ha noqdo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca dhinacaasan wadaya cabdikaafi aamiin aamiin aamiin baa leeyahay ibrahim casha warqadda dhinacayga haddaan soo qabto waa warqad ay hal qof ku qoran tahay waxaa soo dirtay gabar la dhaho asli maxamed abuukar waxay tiri waxaan halkan tahaniyad iyo hambalyo aroos uga dirayaa maxamed deeq cabdulaahi xuseen sabaale iyo aniiso magaca aniiso lama raacinin lasii socday midhaw ee ka ilowda umaynaya oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho degmada wadajir waxay tiri reerkii lagu raayo lagu raago wiil iyo caano gabar iyo caano markaana aan u yeero heestii casho heesta ibrahim maxaa ka leedahay heesta noo soo qabaaday xaggaada heesaa dhooban yihiin horta waana isku raacnaa cidda soo qabanaysa heesta iyo heestaan soo qabanayno mise gacanta maad daraa qof walba nasiibkiisa wixii uga soo baxaa adiga maadaama heesaha ay dhinacaada u badan yihiin ayaan jeclaan lahayn inaad bal gacanta taagto
cod kale noo raacisid waa tahay heesta ugu horraysa aan soo qabanaya bal maqalkeeda adinkuun horta marka ugu horraysa ka codeeya
muqdheercad ceedu markaa soo baxaysiyo waxa tahay man iyo duub marirku bislaadiyo ilaa canab mayga cirkiyo mooda galbi bugaayege ilaa canab mayayga cirkiyo mooda galbi lugaayege وحتى مسعيد إذ مارين دلال حقا وحتى مسعيد إذ مارين دلال حقا مدبكا برشبسكا مدبكا مدبكا برشبسكا وحتى مسعيد إذ مارين دلال حقا وحتى مسعيد إذ marin dhalaal xiga midabka aqdarjabiska midabka midabka aqdarjabiska
halkada u horaysiyo waxaa tahay ma dhaafaan
mariyo dhixiir miyo magaalaba inta xidhan mariyo dhixiir kullayaaniyo maankay marwaadoodi baate miyo magaalaba inta xidhan mariyo dhixiir miyo magaalaba inta xidhan mariyo dhixiir kullaaniyo maankay masnaa dumar mulax quraaciyo muyda subaga amiir ugaayege masnaa dumar mulax quraaciyo miyda subaga amiir ugaayege waxaad tahay masciidiid maarin dhalaal xiga waxaad tahay masciidiid maarin dhalaal xiga midabka aqdarjabiska midabka midabka aqdarjabiska tahay masciidid maarin dhalaalxiga waxaad tahay masciidid maarin dhalaalxiga midabka aqdar jebiska midabka midabka aqdar jebiska
manayaha colaadeed maalin suura kala baxo manayaha colaadeed maalin suura kala baxo nidaanka geesiga waxa tahay mucdow kala manayaha colaadeed maalin suura kala baxo manayaha colaadeed maalin suura kala baxo nidaanka geesiga waxa tahay mucdow kala magulkidhatiyo maadhuroob heleyluga eko macaalinkeediyo waxaa tahay makaratada maskaxda uu jahayse maskaxda maskaxda
waa tahay bal dhinacii waraaqaha mar kale aan jalleecno waxaa la yidhi aad ayaan idiin salaamaynaa baa la yidhi aad ayaan idiin salaamayaa daandurey iyo caashe cuud hambalyo meher cabdikaafi baa laga soo tegay toddobaadka dambe wuxuu kusoo dari doonaan hawelweli waa tahay waa idinka qaadnay marka xiga baa la yidhi annaga oo kale ah aaba mukhtaar jaamac iyo hooyo luul cumar cabdi maxamed mukhtaar jaamac iyo marwadiisa baa la yidhi nimco cali faarax carab mukhtaar ah, jamaaciyo baa la yidhi iyo marwadiisa luul bakaf iyo sidoo kale shabeell mukhtaar jaamac wacays mukhtaar jaamac jaamac mukhtaar jaamac najiib mukhtaar jaamac nuur mukhtaar jaamac iyo xuseen mukhtaar jaamac iyo leylo mukhtaar jaamac iyo sidoo kale baa la yidhi aabe nuur xasan xuseen nuur dheere iyo asxaab kaloo fara badan oo ay caasho nuur dheere ku jirta iyo faadimo maxamed aadan dhammaan dadkani waxay hambaliyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin u dirayaan baa la yidhi boqorka iyo boqorada isdoortay baa la yidhi haye waa maxamuud nuur xasan iyo marwadiisa qaaliga ah canab mukhtaar jaamac oo dhowaan iyagoo kala jooga baa la yidhi cape town waa wadanka south africa iyo sidoo kale baa la yidhi magaalada nairobi ee wadanka kenya meherkooda uu ka dhacay xerada qaxootiga ee efo bal halkaan fiiriya waxay kala joogaan labada iscalmatay ismeersatay ee wadanka South Africa.
south africa magaalada cape town iyo magaalada nairobi wadanka kenya meherkana wuxuu ka dhacay xerada qaxootiga marka waa saddex meelood oo Ee, aan ifo.
islahayn waa saddex meel marka maxay idinla tahay waa saddex meel oo diyaawad lasaga tallaabay
waa saddex meeloon isu dhoweyn inkastoo ay afrika isla wada yihiin haddana aad waxaa la yidhi salaada say kuu qabataa loo tukada weliba markaasoo kale baabuuraa la raacaa
waa tahay waa tahay waxaan ugu dacinaynaa meherkaasi inuu noqdo midkii lamaanahaasi ay isugu soo dhowaadaan aqalgal wanaagsanna ay ku helaan ubad kheer qabana rabi uu ku kala siiyo cashoy maadaama meher dhacay ducana aan raacisay amay ku habboonaan lahayd heesna aan usi raacino waa tahay maadaama een, labadaa dhule saa u kala dheerna ay joogaan meherkoodan uu xerada qaxootiga ifo uu ka dhacay lamaanihii hadda ugu dambeeyaan akhrinayay waxaan usoo qabanayaa heesta halku dhegeeduu yahay adoo kale lama arag ilaa ayay iyagaas doorto waa ta la yidhi moogtaa dad is- dad ayagoo kale adoo kale lama arag adoo kaleba lama arag haye haddaan la arag see loo arkay fanaaniintaa noo sheegaya
astaanta jacaylku leeyahe aqoon daro kaama hayse astaanta jacaylku leeyahe aqoon daro kaama hayse ilwaaday ulakac weeyaan itaabisi inaad tidhaahdid ilwaaday ulakac weeyaan itaabisi inaad tidhaahdid adoo kale lama arkaye adoonigu sii adkayni allaan kugu aaminee adoo kale lama arkaye adoonigu sii adkayni allaan kugu aamine allaan kugu aamine
waa hagaag adoo kale lama arkaayo codkii macaana ee fu'aad cumar heestan ibraahinow adoo saas ugu daran doorinaayo aad uga helayna arkaya ma heestaad horu horu taqiin heesta soo waa qaadi jirtayba heesihii hore weeye heestaan oo waayo waayo horada waa goorma laakiin ibraahinow muddo dheer waa aduu maadan soo gaarin lak ibraahim waxa ay ahayd hadda dhalinyada fanaaniinta ee soo baxda waad aragto heesaha waxay ka bedelaan qaabka muusigu muusig culus bay saaraan mararka qaar erayada quseeya iyagee taabanaya ku darsadaan aad iyo aad marka waa loo baahan yahay sooma wax walba in dib loo cusboonaysiiyo haa loo baahan yahay in mar walba jiilku ay la saar qaadaan hadda maxay kula ahaan lahayd heestan heestan heestan oo tii kun tumayadii la qaaday sidaad sheegayso ee, barnaamijkan aan saarno maxay kula ahaan lahayd yaa heli lahaa
dad badan baa safhameen Ya, waa asalkii Ah, saas waa ibraahim iyo intii maaragtay ma inta kaa weli mase inta kaa hooseysa adigu laakiin kale- laftaada waad dhegeysan jirtaa waa siriyeelaysaa caash yaa waa layska wada daba yimid ibraahim waata waata intaasaanu ku dhaafno codka macaana fanaanka fu'aad cumar iyo heesta adoo kale lama arag ibraahimow toddobaadkan waxayba iga dhegan tahay inaan waraaqaha dhinaca isaga riixno ilan dhegeystayaasha maalin warqadaha waanu akrinaa waanu akrinaa waanu akrinaa laakiin fanaaniinta heesahoodaa fara badan toddobaadkan maxay kula taadaan hees kale ku xijinaaba hadda oo aan warqad ba akrin ha haye heesta waa soo kale jeedin uun anigu kulley dhinacayga waxba kama qabo in heesta hees kale la raaciyo cashoy warqadana aan dib u dhigano Oo cashoy intaan heestaasi aanan heesta kale kusii daba xirinin anigaa warqadu iga dhammaadeen dhinacaygii hal warqaday igu hartay halkaa warqad baan iska dhamaynaya kabacdin heestaan ciyaarayna meeshaa doontaan la aadana waay kabacdi meesha rabtaan laadan iska dhameeya shaqadan waa gar een, cashoy warqadani waxaa soo diray xuseen xasan dhaqane waa xuseen waa waryaheena v o eda ee magaalada beledweyne waa tahniyad dhalasho tahniyada dhalasho waxaa diraya biyaanag oo kale ah xuseen hiraabe cadow xuseen cumar sabriye iyo sheekh yuusuf xuseen macalin iyo sheekh yuusuf diirow sabriye iyo ciise maxamuud barre iyo maryan maxamuud barre maryan qalanjo iyaduna waa waryaheena v o eda ee magaalada nairobi mawlid diirow cabdi iyo culumo hiraabe cadow iyo xakiimo hiraabe cadow iyo xabiibo maxamed een, xurshow dhammaan dadkaasi oo kala jooga baa layidhi muqdisho beledweyne nairobi iyo Moq- moqokori Een, waxay tahniyad dhalasho u dirahayaan xuseen maxamed cumar xuseen yare iyo madiino saalax shire oo koob iyo labaatankii bisha saddexaad wiil ugu dhashay wadanka sweden waxaa loo bixiyey wiilkaasi xamse waxaan leenahay xamse waxaan leenahay xamsa allah ka dhigi kii soo barbaara oo dalkiisa iyo waalidintiisa anfaca dhinaci heesaan u dabaalanaynaa casho dhinacaaga laba- dhinaciinay jirtaa kule ani ma soo jirto saan qiyaasayo noo bilaaba biyaha gala laab dooxanto waa laabdooxantaad dawadeedi tahay oo maanta waa lagu celcelinaa heesaan lagaa celcelinaa biyaa casho hortaba taasa haysto laabaha dooxa waa badan yihiin ishaad karid
qof badweyn la degto dabaalna aan garanayn daadihin bay u bugtahay inan ragoo dar alleema ku daawan lahayd
dadku inuu isbartaa dooq jacayl ka horaysee nin dariiqa mara in la soo dafiraa dadoo wayga su'aalay dar alle ma saxda maya qofka dooqu ku raacshee jacaylkiisa dartii cuntadii dajin weyda kuuna diirnixi waaya dadweynuhu wayga su'aala dar alle ma saxba
ruuxa hadda waa ruuxa waalidayoobee qoraxdoo duur joogta hameenkoo dam ahmooday dadoo wayga su'aalay dar alle ma saxda
waa tahay waa tahay heese kale wan wanaagsanna waan soo wadnaa ballaab dooxantay intaasi aanu ku joojinno ibraahim markana warqad baan soo qabtaa warqad gaabanaan hal mar baldha ka siiyo intaanan heesta kale soo qoran waa tahay warqadan waxaa soo qoran in la yidhaahdo maxamed shukri waxaa lagu soo bilaabay waa salaamantiin v o a gaar ahaan baa layidhi asxaabta muusiga iyo salaamaha caashe ibraahim iyo ibraahim daandure waa tahay cabdikaafi yuusufna anaa ku daray salaan kadib baa layidhi tahaniyad dhalasho ah waxaa diraya sucaado salaan nuur iyo saygeeda qaaliga ah baa la yidhi cabdiqani macalin maxamed iyo injineer borow iyo baraaga dhagaxle iyo xaaskiisa faadumina waa faadimo saalax iyo amal baraag iyo zakariya baraag iyo sidoo kale cabdifataax baraag iyo faarax lamaane iyo mudane baa la yiri afweyne iyo sidoo kale dejiye sheekh nafaxaad baa la yiri asxaab kaloo fara badan waxaa dhammaan asxaabtani ay tahniyad dhalasho u dirayaan baa la yiri oo ay hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda baa la yiri waa kuwee baa la yiri waa mukhtaar ibraahim waxaan ka yaabay dadka qaar ee, barnaamijkan dhegeysta siday noo dhegeysanayeen noo dhegeysanayeen noo dhegeysanayeen markii ugu dambeysay waxay keeneen xataa een, luuqadda aan ku hadalla xataa way barteen markaas waxay usoo qorayaan sidii aan u aqrin jirna markaas isku qosla waxaa leeda oo goorma haddii
haye wararka qaar aad baa la yaaba markaan u fiirsado waxay leeyihiin waa hee mukhtaar hadda waa saas u qoranta waan akrinaya un kalfura bay yidhaahdeen iyo afadiisa aamine ibraahim oo wiil ugu dhashay baa la yiri xerada qaxootiga ee xagardheere wiilkaasi waxaa loo bixiyay bay yidhaahdeen cabdulqaadir mukhtaar kalfure ducada waa dhankiina baa la yiri asalaamu calaykum adaa waraxmatullah ka dhigo wiilkaasi kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aymin ayaa leenahay waa tahay ibraahim adiga iyo cabdikaafi ba ii kaadiya markan waxaan soo qabanayaa hees aad labadiinaba madaxa u ruxi doontaan anigu waa horaaban usoo ruxay dhegaystayaashana ay sidoo kale aad uga heli doonaan oo madaxa u ruxi doonaan magaceedaaba idinka badan intaa maqalkeedu uusan idin soo gaarin waa heestaan kudhageedu yahay jacaylka u beer ubax waa tahay in loo beero wayba tahay jacaylka ubax waxaa si wada jiro cododkooda macaan isugu dhiidhiibaya labada fanaan hodan cabdiraxmaan iyo nimcaan hilaac
xiriirka bilaabmay xusuusta kubaano shakiya badankayga xisaha lagu beeray riyana boqoryoobay dareenka ku booqo riyana boqoryoobay dareenka ku booqo xiriirka bilaabmay xusuusta kubaano shakiya badankayga xisaha lagu beeray riyana boqoryoobay dareenka ku booqo riyana boqoryoobay dareenka ku booqo
bartaa qalbigayga rabbiga baradiisa baradiisa yaan u deje adkee ballanto gudoon biladiisa biladiisa ishqiga igu baahay barta qalbigayga hubiga baradiisa baradiisa yaan u deje adkee ballanto gudoon biladiisa biladiisa ishqiga igu baahay
midkan boqoreen dadkaba u bawoor jacaylka u beer ubax soo baxa jacaylka u beer ubax soo baxa
dibadee xubigay barte beerkayga lushaay alushaay jacaylka u beer ubax soo baxa hodanayo beer ubax soo baxa
midkan boqoreen dadkaba u bawoor jacaylka u beer ubax soo baxa ilaa u beer ubax soo baxa
dibadee xubigay barte beerkayga lushaay way lushaay jacaylka u beer ubax soo baxa hodanayo beer ubax soo baxa
sabogayga waryaba kunaga hadduu kugu beerma naftani boqolyooga usaylka qabtaan waxna anin lahayn usaylka qabtaan waxna anin lahayn jacaylka bogayga waryaba kunaga hadduu kugu beerma naftani boqolyooga usaylka qabtaan waxna anin lahayn usaylka qabtaan waxna anin lahayn
intaan baajiyan barashada walaalnimo walaalnimo ee haddahaan kundhigoon jacaylu badalo miyaadiga biin waa tahay waxaan filayaa dhegaystayaal badan in ay si weyn uga heleen codadka labada fannaan hodan cabdiraxmaan iyo nimcaan hillaaca heesta jacaylka u beer ubax bal dhinacii waraaqaha markale ibraahinow dhinacaagaa u soo riix waxay naga soo gaartay caasho aabbe xasan diiriye ayaanle iyo waxay yidhaahdeen hooyo sacadiyo gaduudow iyo carruurtooda oo kale ah zamzam xasan diiriye iyo raxmo xasan diiriye iyo deeqa xasan diiriye iyo sadiiq xasan diiriye iyo qaasim xasan diiriye iyo aabba cabdirasaaq diiriye ayaanle iyo carruurtiisa iyo xanan xuseen diiriye iyo saygeeda iyo carruurteeda iyo foos xuseen diiriye iyo saygeeda iyo carruurtooda iyo aadan xuseen diiriye iyo fardowso xuseen diiriye iyo farxiyo xuseen diiriye iyo cabdifataax xuseen diiriye inay tahaniyad gaarsiiyaan aabe sadiiq xasan diiriye iyo hooyo nuurto ismaaciil muuse oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen soomaaliya waxaana wiilkaasi loo bixiyey yuusuf sadiiq waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggiina caasho yuusuf waxaan leenahay soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u tara amiin amiin cabdikaafi adiga markan waraaq soo qabo kuma dhahay waxaadna soo qabataa hal hees cashoy haddaan soo qabto hees een, waxaa qaaday heestan cumar shooli een, waxaa la dhahaa Ridley.
baaridii ibraahim see heestaas loo qaadaya
iskana lahaada ha caasho waata
Derya badan baan baafinay habyantii haweenkay baadigoodka derya badan baan baafinaa qoradii hadlahayd maanta habbilaadeeda eego baxsanaantay qoradii hablahayd ku banaantahay abbilecdooda eego baxsa beelkaad ku taa barbarkii naftayda baaridii haweenkaaja way baaridii haweenkaay ballan jacayl ballan jacayl ha ka bixin balan jacayl balan jacayl ha ka bixin baaridii haweenka ha baaridii haweenka baadkii qalbiga badbaadintiisa baxnaanadayda ila baasha baadkii qalbiga badbaadintiisa baxnaanadayda ila baashaan boqoradii hablahay ku banaanta habbilacdala eego baxsanaanteen boqoradii hablahay ku banaanta habbilacdala eego baxsanaan beerkaad ku taa oy barbarkii naftayda ay baaridii haweenkaa baaridii haweenkaay ballan jacayl ballan jacayl ha ka bixin bixin ballan jacayl ballan jacayl ha ka bixin baaridii haweenkaay baaridii haweenkaa
jacayl ha ka bixin weliga adaan jaceylka ka bixin weliga mubaradii haweenka waaba ka hel adaan jaceylka ka bixin weliga isaga dhex jir
sanaa dabaala casho dadka hadda arkaya ibrahim soo ciyaarayaan
Ya, laakiin laakiin qof hore u yaqaana ku diibi maayo dadkii arki jiray isagoo timo waaweyn leh oo timo aad moodo aad sidii maaragtay Een, afaradii dadku la bixi jiray aaf- aaf- aafradii katiin dheerna sita kaba soo kalna wata surwaal oo oo- oo dhexda ka dhuuqsanay caj- lugahana elefaanta kuwii la dhihi jiray halka guufkana ka xidha feelaha dusheeda kala hortiisa biya qofkii xilligaas arki jiray in laga sheekeeyo babahana ibraahim dandure cumar shooli codkiisa macaan haddaan intaasi kaga gudubno haya casha heesahaasi daba yaalla anu waaba ka helay waraaqaha waxaan leenahay kuwaad soo dirsateene haray iyo kuwa kale ead soo dirsan doontaan toddobaadka dambe iyagana waxaan leenahay toddobaadkan waa toddobaadkii waraaqaha meel kale dhigaa la waayey laakiin bal toddobaadkan xogaha laga yara nasto toddobaadkan waa toddobaadkii heesaha ibraahim heestan maadaa soo qabanaysa mise caasha noogu diraa casha haya waa tahay waxaan soo qabanayaa heesta halkudhegeedu yahay doh weliba dhallinyarada si weyn u dhegeystaan in kastoo weliba arka odayaal aad u jecelnaan arkay daandaaba hadda igu haystaban heestan Yaa, maya maya heesahaas dhalinyada waxaan aad uga jeclahay kuwii hore qaramiga ahaa doh ayaan dabcan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka dambe barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waa anigoo ah cabdikaafi yuusuf aadan anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray dhammaanteen waxaan idin leenahay sidaa iyo Nabad.
nabadgelyo
waa tahay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ayaan intaasi uga gudbaynaa ibraahim daanduray shacuudi iyo cabdikaafi ayaa si wada jiro saddexdooduba halkan uga soo tabinaya